wasiirka wasaaradda madaxtooyada somalilan mudane xirsi cali xaaji xasan ayaa kormeer shaqo ku galaabixiyey dhismaha ballaadhinta jidka waddada isku xidha magaalooyinka hargeysa iyo berbera gaar ahaan deegaanada halleeyo aw barkhadle oo ay ka socoto howlgalka adkaynta iyo dhigidda laamiga casriga ah ee waddadaas oo ay bulshadu baahi weyn u qabtay xirsi cali xaaji xasan wasiirka wasaaradda madaxtooyada ayaa sharaxay ahmiyadda waddooyinku ugu fadhiyaan bulshada iyo qaranka somalilan isagoo si qoto dheer u iftiimiyey siyaasadda cad ee xukuumadda somalilan ay ka leedahay hirgelinta jidadka isku xidha magaalooyinka dalka si ay bulshadu uga baxdo baahida waddo ee ay qabtay isagoo amuuraha sharaxayana waxaa ka mid ah hadalladiisii laamigaasaa intaa liidkaa yarbaa isku xidha liidkii inaynu ilaalina waa muhiim inaynu kuwa cusub samaynaana waa muhiim marka waxaa qorshaha xukuumaddu yahay oo madaxweynaha axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxa weeye ay tahay qorshihiisa dowladda in horumarka dalka la hirgeliyo hadday tahay waddooyin iyo hadday tahay dhinacyada kale ee bulshadaba waddooyinka insha allahu tacaala waxaa qorshahayagu yahay inaannu isku xidhno insha allahu tacaala waddadan dheer waddadan dheere waxa weeye laamiga ee isu marta gobollada gobolka keliya ka baxsanaa oo ahaa ceerigaabo ama sanaag oo isaguna aa ogtihiin ololihiis iyo qorshihiis iyo sarveygiis hawshiis inay socoto wuxuu qorshuu yahay in insha allahu tacaala la isku xidha waxaasoo dhan sidaa ka war haysaan saddex iyo labaatankii degmo hore marka laga tago degmooyinkii dambe dhiida aan weli baarlamaanku baasgaraynin waxa weeye iyo lixdii gobole hore marka la sheegayo lixda gobole hore shan waxaa isu mara laamigan aa isu mara marka shantaa uu isu maro wuxuu yahay baahidiisu in la dayactiro oo la ilaaliyo oo dayactirkii waxa weeye la sameeyo dayactir dhammaystiran marka waxaan doonaynaa insha allahu tacala inaan si fula u dhammaystiro u dayactiro qorshahayagu wuxuu yahay waxaanu soo saari doonaa haddii allah waddo la ogolaado wax la yidhaahdo master plan road network ama isku xidhka qorshaha guud ee dalka ee isku xidhka waddooyinka ee degmooyinkii dalka oo dhammi siday iyo gobolladooda isugu xidhnaan lahaayeen wasiirka ayaa dardaaran u jeediyey bulshada reer somalilan iyo cid kasta oo samaha jecel oo uu tilmaamay inay ka qayb qaataan oo qaybtooda ka muujiyaan horumarka ballaadhan ee ka socda somalilan marka jidadku insha allahu tacala saasay halbowla yihiin sidaad ka war haysaan waxaanaynu waxaynu togba taagiibu rugmadaa waxaynu hayno ayaynu u huraynaa kadibna insha allahu tacala cidi waxayna siisana waayimayno qofku wax qabsadaaba wax lala qabtaa qof cidla iska fadhiya cidina wax lama qabato markaynu wax qabsanno ayaa wax lagula qabanaya waxaan ilaahay subxana watacaala ku mahadinayaa in dadka reer somalilan aad iyo aad ugu soo jeesteen oo ku qaabilay si xamaasad iyo dareen ay waddaneedu ku dheehan tahay oo filashadayadii in ka badan aannu aragno runtii inay nooga muuqato injineerka gacanta ku hayay dhismaha waddadan ayaa iftiimiyey howlgalkooda shaqo iyo sida ay ugu howlgaleen adkaynta iyo dhigidda laami casriya oo bulshadu manaafacaadsato xubno ka mida gaadiidleyda isticmaasho waddadan ayaa soo dhoweeyey tabaca muuqda ee la taaban karo ee xukuumadda somalilan ay ka gashay waddadan iyo ahmiyadda ay ugu fadhido bulshada reer somalilan kormeerka shaqo ee lagula soconayay hannaanka howlgalka shaqo ee jidkan ee uu samaynayay wasiirka wasaaradda madaxtooyadu ayaa waxaa gee socotay kooxda fanka ee xiddigaha geeska ayaa halkaa ku soo bandhigay hees ka turjumaysa ahmiyadda waddooyinka iyo manfaca ay bulshada u leedahay